Dunidan la joogo qofba si buu u maareeyaa noloshiisa Dumarka ka shaqeeya goobaha la isku qurxiyo waxay ka mid yihiin meelaha laga soo saaro nolol maalmeedka qoyska. Haweenka qabta shaqadan ayaa ah kuwa ka badbaaday nolosha vagabond-nimada. Goobahan ayaa lagu qurxiyaa dumarka. Shaqooyinka badanaa laga qabtana goobahan waxaa ka mid ah cilaan-saarka, qurxinta iyo hagaajinta timaha iyo waxyaabo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. Balse dumarka Soomaaliyeed aad bay u jecel yihiin in midba midka kale ay kasii qurux badnaato marka aad booqato. Xarumaha la isku qurxiyo waxaad ku arkaysaa burkuyeerada lagu qurxiyo dumarka in ay buux dhaafiyaan dumar doonaya in la qurxiyo xilli aan booqday goobaha isku qurxiyaan dumarka ayaa indhahaygu waxay qabanayeen dumar fara badan oo ka shaqeynayay qurxinta dumarka. Qaar ka mid ah gabdhaha adeega loo qabanayay xilliga aan tagay xarunta qurxinta ayaa ii waramay ayagoona ii sheegay in isqurxinta ay tahay wax wanaagsan.
gabdha sunyaa suubiyaan gabdha weji dhaqaan foonees maqas wax kasto makiyaashkood xataa sacuudi camal waaye yacni wax sacuudi anigu soo suubsaha inta waa kusuubsu- waa kusuubsahooyaa isku hal waaye wax iska bedel male gabdha waxaa jooga maasha allah eh makiyaaj aroosyaasha disaan iskaraa waa loo mariyaa intaa waa nuucaa jiro oo loo mariyo fimanka u uroon yahay nabraha wejiga ka soo baxaayo nadaafadda dhiwac dhiwacda madow qaarkood oo wejiga soo galaayo aas uroon yahay wax walbaa qabanaa fooneeyaa qabanaa kan waxaa loo isticmaalaa wejiga xaadda leh labada dhinac xaad mise shaarbo gabdhaha xoogaa yarbaryaha daba xaadda kusoo badatay marka horta een, xawaajibka baararka waa xaraam annaga muslim ma qaadno laakiin shaarbaha inta iyo labada daan anaan sida kastamka loola dhaqmo Milkiilayaasha qaar ka mid ah xarumaha aan booqday ayaa iga waramay sida ay u qabtaan howlahani iyagoona ii sheegay in xilli waliba ay shaqeeyaan.
adeegyadan waxaan qabanaa qurxinta oo dhan oo kooban een, cilaanka een, makeupka timaha een, jilcisyada intay qurxin intay ka koobanta oo dhan aan qabanaa waxaan u jeedinayaa baaqarta awal shay in qurxinta caadiga isqurxiyaan sida xamaam babaarka oo kale sida nadaafadda oo caadiga ah kareemaanka heerbalka ah gabdhaha waxay u badan yihiin kareemooyinka isku cadayska ah isku cadayskana ool jirkiyaa gogo'ay gabar kasta waa dhaa- dhaawacyaa ku yaallo waa wejigaa gaduudan marka waxaan dhihi lahay qurxinta caadiga ha la isku qurxiyo ha la iska daaya kareemaadka la isku qaso waxaa lagu daraa lagu yiri ani ma arkin biyo kalar balaaya la isku qasaa marka waxaan ka waanin lahay gabdhaha saaloonada iska leh waa inay ka fiirsadaan gabdhaha u shaqeeyo waa inay ka kontaroolaan dadweynaha saan loo dhaawicin taasaan ka waanin lahay annaga waxaan joognaa afar sannadood waan shaqeynaa kolley wadanka gudihiisa dhacaanan ka nahay annaga Mid ka mid ah xarumaha lagu barto farsamada gacanta sida cilaan-saarka oo aan booqday oo halkaasi kula kulmay maamulaha xaruntaas ayaa iiga sheekaysay inay jiraan haween badan oo ay ku tababaraan xirfadda cilaan-saaridda iyo wixii la halmaalo.
waxaan haddeer ka qalinjibisay arday gaaraysa labaatan iyo kow gabdhood oo halkan shahaadaha ku guddoonsiiyey qaarkood inta badan wayba ku shaqaystaan xirfaddaas Een, sidoo kaleeta xarunta waxaa lagu bartaa maha cilaansaar keliya een, isqurxinta gabdhaha sida aroosyada loo qurxiyo een, make-upka wejiga sida loo sameeyo Marka loo eego magaalooyinka kale xarumaha la isku qurxiyo ee ku yaal magaalada Kismaayo ma ahan xarumo ay u dhammaystiran yihiin adeegyadii dumarka ka caawin lahaa isqurxinta maadaama magaalooyinka kale ay yihiin xarumo horumarsan oo lagu qurxiyo dumarka